qaarkood idaacadahay la taagan yihiin ma qarinayaan isma qarin karaan fiidowyaashii khawaarijta ayay intay cod soo kor saartaan iyagoo magac soomaaliyeed sheegaayo ayay laamiyada la taagan yihiin xishood darra darti qaarkood iyagoo isku sheegaya inay ka danqanayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ayay fidno ka dhex wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ma xishoonayaan diin ma leh dadnimo ma leh soomaalinimana jirkooda kuma jirto xumaan wadayaashaas sharwadayaashaas oo aanan khawaarijta derajo badan dheereen waxaa la rabaa inaynan quluubtiinna wax gaarsiinin cadowga ummadda soomaaliyeed waa hal waa khawaarij ninkii khawaarij kelimad ugu gargaara ninkii maal ugu gargaara ninkii dhiiri geliya khawaarij waxba ma dhaamo culummada horey uga fatwoota intay isugu yimaadeen magaalada muqdisho khawaarij ninkii maal ku deeqa ninkii fikir ku deeqa ninkii taageero kale ku deeqa ninkii buunbuuniya waxba isma dhaamaan waa khawaarij kale ummadda soomaaliyeed ee ha ku kedsoomina nimanka idaacadaha taagan yuutubiyada u furtay khawaarij inay dhiiri geliyaan ha ku kadsoomina ciidanka xoogow ha ku kadsoomin khawaarijta kuwa afkooda ku hadlaaya shaatiga ummadda soomaaliyeedna wata magac weriyena wata ha ku kadsoomin gadaashooda khawaarij badan oo isqarinaysaa jirta gadaashooda waxaa jira kuwa ummadda soomaaliyeed iftiinka u soo baxay inay denshaan rabaan dadka soomaaliyeed waxaas way ka dherigsan yihiin dadka soomaaliyeed dhaqaalahooda horaa loo baaba'shay dadka soomaaliyeed way og yihiin gacalkooda iyo ninka xumaanta u wada way kala garanayaan waxaan codsanaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel walba oo uu joogo hal waajibaad leedihiin hal ilaad wax ku aragtiin ishaas khawaarij besaa lagu arkaa wax ka sokeeya oo idin deeqa oo ka soo hara ma jiro horumar iyo wanaag kale ummadda soomaaliyeed heedo kaleoo tiro badanaa u qaabilsan iyagaa ka shaqayn doona waana la gaarayaa shalayba meesha maanta aad joogtaan maynan joogin dalkana meeshuu maanta jooga ma joogin toddoba boqol oo kiilomitir baa xora oo dhiig walaal soomaaliyeed lagu waraabiyey oo shacab iyo ciidanba leh ayaa maaragtay toddobadaas boqol oo kiilomitir inay xor loogu socdo kallifay oo sabab u ahaa maal ummad soomaaliyeed canshuurteeda laga soo qaaday tiro badanaa ku baxay suuragal nooma noqonayso maanta in wax kalele nooga sheekeeyo mana yeelayno intay madaxeena kor uu yahayna qof aan ka yeelayno ilaahay abuurtay lama arko